oo lagu dayan karo maadaama ay saxaafaddu mar walba magaceedu uu taagan yahay oo weriyahaasi mar walba uu riboodda ama wax qoro ama wax sameeyo magaciisa lasoo qaadanayo in waxyaabaha magacyada dagaalada sokeeye ka abuurmay laga daayo oo naynaasyada lala baxaya ay noqdaan naynaasyo fiican oo laga fikiray oo aadaabiyanna wanaagsan middan waa midda naynaasyada laakiin midda anigu hadda aan aadka ula yaabanahay waxa weeye magaca hadda aada sheegteen misaal ahaan anigu markaan iska soo qaado anigu magacayga cabdiqaadir maxamed faarax baa la yidhaahdaa dul yarna waa naynaastayda anigoo yar baa lay bixiyey ma ahayn waxaan anigu doortay oo haddaan hadda dooran lahaa laftirkaygu magac naynaas kaleeto oo oo kaleetaan la bixi lahaa laakiin yaraantaydii baa laygu dhajiyo ilaa hadda maaragtay axsaabtii aan isla soo kornay dugsiga qur-aanka ilaa iyo secondaryga dugsiga dhexe iyo dugsiga hoosaba magacaygu waa jiray dulyar baa lay lahaa way dhici kartaa in qof kale oo dulyar la yidhaahdo uu jiro walow aan hadda ka hor arkay gabar la yidhaahdo magaca naynaasaas wadata oo runtii aad aan usoo dhaweeyey oo maamo ahayd oo weliba anigana aada iga da'weyneyd oon qiyaasay markaa inay iiga horreysay magaca ama ay lahayd iyadu waxa weye laakiin ninka la yidhaahdo hadda aada sheegteen weriyaha kaleete hadda magaca cabdiqaadir maxamed faarax dulyar wataa arrintaas arrin aada u cajiiba waaye hadday magacaasi uu sax yahay oo ay magaciisa uu aabihii iyo hooyadii ay ula baxeen isaga iyo weerarkiis magaciisa ay tahay cabdiqaadir maxamed faarax dulyarna waxaa laga yaabaa hadee inay idaacadaha intay iga dhegaysteen oo asagu yahay dadkii markaa saxaafadda ku jiray dhashay oo ay aniga ila jeclaysteen oo halkaa markaa ay u daba dhigeen laakiin aad baan maaragtay usoo dhaweynayaa lakin waxaan leeyahy magacaas maadaama uu walaalkay naga wada dhexeeyo saddexda magac iyo naynaasuba sida aan u dhowro magacayga oo aan u ilaaliyo oo aan u karaameeyo isaguna inuu u karaameeyo inuu noqdo saxafi dhowrsoon inuu noqdo saxafi berito isagana lagu daydo inuu noqdo saxafi aan magacaasi maadaama uu naga wada dhexeeyo aan aan aan aan aan lumin oo aan maaragtay crime ku gelin oo aan aan aan aan dad ku aflagaadayn oo aan cid ku xadgudbin oo aan noqon wariyaasha yacni hadda la eedeynaya maalmahan inkastoo hadda dawladda ay antan saxaafadda ku dhegan tahay laakiin haddii ay tahay magac been abuur ah oo magaciisi kale uu jiro way jiraan weriyaal badan oo magacyadoodi saxda ha aan isticmaalin oo isticmaala magacyo kaleeto oo sababo ammaan ha u qaataan maaragtay iyagu xiise ay u qabaan ha u qaataan laakiin magacooda inay qaataan weriyaal annaga way nala shaqaynayeen waagii hadda bilowgii ilaa ninety five-ki ilaa ninety four-ki waktigaan hadda taana magacoodii saddexda madac ay wataan aanay magacyadoodii ahayn oo magacyo kaleeto ay yihiin oo oo magacyadoodii dib markaan ka ogaanay ay magacyadooda kaleeto iyo aabbahood iyo waxay yihiin ay yani neem kale noqdeen laakiin iyagu kuwan qaatay oo jeclaysay inay magaca casriyeystaan ama cusboonaysiistaan waa dad naga ilbaxsanaa kullaysaan qiyaasayo laakiin hadda waxaan rabaa marka hadduu ninkaan yahay nin magaca sax u haysta oo loogu wanqalay de anigu ma diidi karo kuma haysto magaca anigu keligay ma lihi laakiin haddii taa magac been abuur ah oo magaciisii intuu kasoo guuray magacaygii isticmaalayo waxaan ka codsan lahaa in uu is-aamino kalsooni ku qabo magaciisa cabdiqaadir iyo cabdiraxmaan iyo cabdiyuusuf iyo cabdijaamac kalama fiicna dhammaan waa addoon ilaahay dulyarna waxba kagama duwana bulshadii marka inuu magaciisii ku kalsoonaado raaligelinna uu ka bixiyo haddii laakiin magac loogu wanqalay ay tahay anigu kuma haysto de magaca anigu magacyada dalka ma xukuma anigu ma minishibiya maaha mogta waayahay
leeyahay walaalkay waan soo dhaweynayaa inkastoo aanan maqal aniga meelu ka shaqeeyana aanan ogeyn oo hadda ii sheegteen in magac la yidhaha cabdiqaadir maxamed faarax dulyar uu saxaafadda ku jiro kaleeto anigu hadda kama guuri karo maaragtay waa ku xididaysta magacaane ha ila dhowro magac sidaan u dhowray ha ila dhowro oo aan noqono laba cabdiqaadir maxamed faarax dulyar oo saxaafadda ku jiro ka tilmaamanoo dadaal badanoo maaragtay is-ilaaliyo bulshada wax kusoo kordhiya waayahay cabdicasiis africa ayaan jeclaan lahaa isagana inaan u gudbo oo ka mid a ragga magacyadooda la qaatay inkastoo magacu uu cabdicasiis africa ku kooban yahay haddana ma hubo inay saddexda magac iska leeyihiin labadaas weriye africa may maqashaa
waa ku maqlaan saaxib bal ka waran haddii aad dhegaysatay naynaysaha cajiibka ah ee aan soo bandhignay ee saxafiyiinta ay maanta la baxaan iyo magacaaga cabdicasiis africa in weriye kale oo idaacadaha muqdisho ka shaqeeya la yidhaahdo sideed u aragtaa maxayse keeni kartaa magacyada isku midka ah ee soo badanaya baryahan horta nin waxyaab le waayo magacyadan qofku magaca iskala baxayo waxaana fiican qofka horta magaca markuu la baxayo inuu maaragtay fiiriyo waxa uu yahay inkastoo sanba fiicnayn magax lala baxo magacii waalidkaa kuu bixiye magacii bulshada markaas yareyd ay kugu soo abaabiyeen ay ku yaqaaneen wax ka duwan inu meesha yimaada aysan ila habbooneyn laakiin haddana qofku waa inuu fiiriyo war waxa uu qaadanayo muxuu yahay hadda anigii saaxiibkayga iga horreeya labadeena magacda sababaha ay noogu baxeen haddii dadku ogaan lahaayeen ma aysan qaateen saaxiibka dulyar magaciisu waa waa dulqaad la-aan waayo marka qofka qaadana ma ogabo waxa uu yahay africa aniga waxaa laga yaabaa in foolxumo laygu bixiy nin foolxun aan ahay marka qofka qaadanaho waa inuu ogyahay magaca maxaa u qaadatay laakiin nin madow badanoo magaxiisa madow iyo maaragtay loogu bixiyey iyo maaragtay sidaas ku qaatay in wiil cadow inta soo istaago uu yidhaahda magacaasaa la yidhahdo isagoona weyn magaci horta waxa uu salka ku hayo waa maaragtay waa wax yaab le runtii aniga mana igu cusba qof magacayga qaata nin baaban hadda ii sheegaysaa idaacad ka shaqeeye gabaheedaysaan arkay la yidhaha hodan africa la leeyahay waa la yaabay igu noqoshay marka runtii waxaan aniga ku talin lahaa in wax badan waxaan laga bedelo idaacadaha ayaa qayb kula dhibaatada idaacadda markuu qof shaqo usoo doonto yidhahdo waxaa la yidhahdaa hebel hebel waxaa rabaa inay yidhaahdaan maxaa codaynaya in hebel hebel lagu yidhaahdo ugu yaraan waxaa lagu aamini karaa qofka shahaadadiisa dugsiga sare ama dugsiga dhexe inuu la yimaado maadaama uusan jirin warqadihii dhalashada iyo maaragtay tersenal ministry aysan hadda jirin dadka iskuullay soo dhigteena shahaadooyinkaaga keen magacyada kugu qoran la fiiriyo halkaa wax laga raacraaco laakiin haddii inta wiil iska yimaado uu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis maxamuud guulado sida idaacadda looga shaqaalaysiiyo idaacadda laftigeedu qeybtay ku leedahay dhibaatadii waxaanaan ogahay anigu hadda magacyada aad tirinaysa qaar badan oo kamid a dadka inaan la dhihin oo qaar aan aqaanaa ku jiro magacyadooda aan la dhihin isku aadan magacyo ay u arkeen inay qurxoon yihiin ay qaateen magacyo cajiibaan kaa maqlaya aidido oo antivirus iyo iyo google iyo balaayaan kaa maqlaye waaba wax iyaguna igu cusub oo maaragtay heblaay saabuun iyo waxyaaba badan oo igu cusub waaye marka waxaa fiicnaan lahayd in la sameeyo hab naaneysaha in idaacaduhu dadka maamulaho ay dhalinyaradan iska imaanaya ugu yaraanay naaneysaha ka mamnuucaan waayahay cabdicasiis dhanka amniga dhanka amniga dhanka cabdicasiis dhanka amniga joogo waan mamnuucnay in naaneys aan qaadano waxaan isticmaalnaa qofka magaciisa oo saddexan wariyaal kala duwan aan nagu soo biro gobolada iyo meelahaas nooga shaqeeya waxaan nidaahnaa ma ma ogolin naaneystaas waxaad isticmaashaa magacaaga oo saddexan qofka waxaa fiican marka in sidaas la yidhahdo oo magaciisa oo saddexan uu isticmaalo laakiin hadduu qofba inta soo galo wuxuu rabo uu sheego ma noqonayso wax oo iclaamkii loo adeegsan karo inta aad sheegaysana qaar badan oo la yaabeen way ku jiraan qaar badan oo oo oo kaa maqanuna way jiraan oo aan anigu laftigeegu maqlayo hebel balaayo nin la yidhahdo xitaa waan maqlay oo balaayo isugu magacdaray oo oo idaacad ka hadlaya magacyo badan oo sidaasaan maqalnay oo cajiib oo maaragtay aanan aanan hore u maqal marka waxaa waad mahadsan tahay waad waad mahadsan tahay cabdicasiis cabdicasiis aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waayahay cabdicasiis africa ayuu kaasi ahaa aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale weriyaasha la qaatay magacyadooda ama naynaastooda la qaatay waxaa ka mid a cabdullaahi muuse kalgacal marka bal waxaan wax ka weydiiyey sida uu u arko isagana in la qaato naynaastiisa iyo sidoo kale in weriye uu qaato magac saddexan oo weriye kale uu leeyahay oo macal naynaasta uu ku darsado
waa khalad waxay khalad ku tahay ilaa iyo saddex afar jeer bay khalad tahay mar xuquuqda qofkan bini aadanka ah ee magaciisa la qaadanayo xaq buu leeyahy xitaa diiniyan qofka bini aadanka waxaa jirta markuu dhasho waalidkii waxyaaba uu xuquuq aasaasiya ugu leeyahay diintu waajib yeesho in magaca loo bixiyo wanaagsan loona wanqalo sooma marka magacii adigii maxay ahayd waalidka waajibaadkiisa uu ku gutay inuu maxay ahayda qaato iyo mar kale inuu haddana xuquuqdii kan qaadanayo weeyaan weliba magac bilaash ku qaadanayo inuu haddana xaqiro waalidkii xuquuqiyaadkii lagu lahaa ayuu gutay inuu yidhaahdo xuquuqdaas ma jirin maaragtay magacaad ii bixisana totally it was wrong so anaa iminka hagaajinaya iyadna waa waa waa waa mar labaad mar kale ayay khalad u tahay oo waxay tahay waxay leebal iyo khalad ku tahay saxaafadeed magacaygu hadda waa cabdullaahi muuse hadduu cabdullaahi muuse kale intuu mid la baxo uu qaato maxay ahayday dembi galo uu faldembiyeed galo kan la yaqaana la soo qabanaya markiiba hadda sidaad adigu suuqan aan ka maqlay magacyo fara badan baa jira oo iyagoo saddexan waa runtaa la qaatay waa khalad waxaana muhiima waxaa jirta waxaan ladhaha copyrightka copyright waxaa jira madaniya oo aan laysla ogaynin laakiin meel yaalla waa maxay magacaa ka mida waxaa ka mida dherarka qofka waa cayilka waa copyright mail iskama kaa dhigi karo hadda inta haddaad iga feedho weyn tahay yani mugta waa copyright kuma ekaan karo adigi oo muuqaalkaagan kuma ekaan karo sidaad maar waan iska kaa dhigdhigi karaa laakiin ma noqon kara adigii mugta marka ma markii kuugu horreysay oo aad aragtaa weriye magaciisa oo saddexan la qaato mise horey ayaad usoo aragtay waan soo arkay inkastoo ay ahayd bilowgii ugu horreysay saxaafadan madaxa bannaanba intay ahayd radio banaadir baan joogay xilligaas waa dembi baa sidanoo kale u dhacay waan jeclaan lahaa ma garan karo kolley waa de sheeko sharci oo dhacday waxaa nala shaqayn jiray nin la yidhaahdo daahir cabdulle calasow ayaa nala shaqayn jiray radio banaadir isla magicii baa yimi markaabuu kays dhacay kays baa dhacay xilligii hogaamiye kooxeedyadii waxbaa socsocday hogaamiye kooxeed ka miduu ninkii cusbaan magacan qaatay uu sameeyey dabadeed baa waxaa dhacday halkii in lasoo qabsado hogaamiye kooxeed muuse suudi buu ahaa exact markaan si kale idhaahdo reer banaadir baan joognaa banaadir buu noogu yimi markaasuu uri waay aniga caana aan dalooliyon liin ku daadiyey iyo iyo iyo hala keeno waan xusuustaa sidaasay u dhacday markaasaa waxaa dhacday war aniga maahi kaalay ka dhaadhicidda adigu haddaba markii dambe qiriya qir waa loo baaray baaray baaray baaray idaacad stn la yidhahdaa markaa jirta stn ka laga sii daayey oo welina jirta stn ka laga sii daayey barnaamijkaas isaga ah waxaa baaritaan baa la sameeyey ninkii magicii inaanu maaragtay aanu lahayn nin baa ayaa meeshii lasoo ogaaday kadib laakiin mudday qaadatay mudduu rafaaday waxaa loo maray yani juhdiba waxaa lagu galay magicii hebel hebel hebel ahaa ayaa juhdi waxaa hadda lagu galay aniga maahi la yidhaaho yani waxaa inuu ka dhuunto magiciisiiba ayaa qarka u saarantay oo marka weriyahaas kale magaciisa ma sami ahaan waa isku yimaadaan soomaalidu saddex magac oo isku nooca way way dhici kartaa inay timaado markii baaritaan la sameeyey saddexda magac ma iska lahaayeen war sida aan markii dambe ogaanay laba magac baa la iska lahaa oo laakiin teelteel ah kan hore iyo kan u dambeeya ayaa la iska lahaa ee kan dhexe ayaa maaragtay meesha ka baqnaa marka kii dhexeaa waa copy basti la yidhi oo maaragtay saasay arrintaasi ku dhacday cabdulaahi muuse kalgacal ayuu kaasi ahaa oo inooga sheekeynayey qiso hadda ka hor uu la kulmay iyo weliba fikirkiisa ku aadan sida uu arko in inaastiisa iyo magaciisa la qaato iyadoo ay soo badanayeen baryahan weriyaasha la baxaya magacyada weriyaasha kale iyadoona maamulka idaacaddan aan idinkala hadlayno ee kulmiye ay mamnuuceen na inaasaha aan macquulka ahayn ama aan ku wanaagsanayn bulshada dhegahooda in la gaarsiiyo iyo weliba magacyada koobiga ah ee dadku ay la baxayaan sidoo kale cabdulaahi maxamed cali suldaan ayaa iiga sheekeeyey qiso uu hadda ka hor la kulmay oo weriyaal ay isku qabsadeen naynaas ay ka gaartay gacanka hadal iyo in la isku hanjabo wallaahi cediid horta waa mahadsan tahay arrintaan aad ka hadlaysana horta qodob xasaasi ah horta in laga hadlo u baahan baryihii dambena waxaa horta soo kordhayey magac naanays iska daya xataa waxaa soo kordhaya magacyada caadiga ah oo laysla isticmaalo oo waxaan ku rahdaa suuqa ku wada jira adugu waxaa ka hadlaysaa isticmaal kuli anigu waxaan u soo joogay iyadoo laba magac maxaan ku rahdaa laba weriye oo ka shaqaynaya idaacadaha magaalada muqdisho ayadoo iyadoo laba weriye oo magaalada muqdisho jooga isku dagaaleen maxaan ku rahdaa labadooda magac iyo labada nanas isku mid noqday oo xitaa ay gacanka hadal ka gaartay oo xitaa gacanka hadalka uu sii dhaafay in maamuladii markaa muqdisho ka jiray oo dhinacii al-shabaabkii dhinacii dowladda ay labada weriye kala mareen oo layidhi adiga car meeshaan imow adiga meeshaan imow oo intaas keliya magac oo keliya uu keeno oo naanees iyo magaca iska wadaageen labadaas weriyeba marka maxay naynaasta kusoo kordhi kartaa ayaa is leedahay qofka magaciisa wallaahi horta waxay kusoo kordhi karta male naaneesta waxay tahay laba mid waaye midna qofka isagoo watay oo magacaas hore loogu aqoon jiray ayuu saxaafadda soo galay midna ninkii wuxuu istiri dee weriyaad noqotay dee bal naaneys raadso si aad bal adna aad magac ugu yeelatay naaneystaadii oo loo wada barto oo ay caan ku noqoto sidaasaa marka keenta in naaneysta la iska wada qaato marka waxaa leedahay naynaasihii ayaaba la isku haystaa hadda oo weriyaashii isku haystaan naanees inta laysaga yimid magaciiba laisku haystaaday naanees waa- waaba roon tahay naanees waxa la iska baxsaday magacii hooyada aabbaha kuu bixiyaba lagu haystaaba
marka lagugu soo qaado.
marka ma waxaa isleedahay qofka een, saddexda magac soomaalidu waa iska lahaan kartaa qof magac kale la yidhaahdo ayaa saddexdii magac ee wariyahani uu lahaa la baxaya meelada
runtii way jirtaa dad magacyaha iska lahaan kara oo hebel hebel hebel saddexda magac iska wada raaci kara laakiin haddana kuwa waxaa jira dee magacaas hore oo sumcad hore u lahay oo kale iyagoo ka raadinaya in magaca ay kusoo dabagambadaan oo hebel hebel baa la yidha- yidhahdaan magacyo noocaas oo kale way jiraan sida rag la baxayo cawk oo kale iyo hareer iyo raggii wariyaashii hore oo magaca lahay oo kale si ay ayaguna bal la yidhaha ninkaan hareer buu ku magac yahay bal hala dhegaysto ninkaan cawk buu ku magac yahay hala dhegaysto saas oo kale baa raggu ay wax u sameeyaan Een, eh, barnaamijku waa inoo sii socon doonaa een, balse codsiyo fara badan oo dhegeystayaasha inooga yimid ayaan jeclahay inaan magacyada mar kale dib aan idinkugu soo celiyo Een, magacyada sidooda loo koobiyeeyey ee ay wariyayaashu la baxeen waxaa ka mid ah ismaaciil cali cabdi taxte cabdiqaadir maxamed faarax dulyar maxamed cabdi sandheere maxamuud mascade cabdicasiis africa maxamed cabdi afgooye ismaaciil stila cali suxayfa iyo sidoo kale laba wariye oo la kala yidhaahdo maxamed siciid saxaaf waa labaduba maxamed siciid saxaaf ayay la baxeen Een, haddaad xasuustaan maxamed siciid saxaaf waxaa la ohan jiray wasiirkii warfaafinta xilligii dowladdii sadaam xuseen weerarka lagu qaadayay Een, naynaasaha cajiibka ah waxaa ka mid a salaad aar axmed antivirus xuseen automatic maxamed jubbakiin maxamed national bashiir b k k cabdifitaax cagadahab cabdulaahi roob dahay maxamed dabal kilig sharma arke agaasi cabdifitaax afka xaajiga nimca saabuuni cabdiraxmaan caqiil axmed ordaaye maxamed baxnaaniye maxamed bashle maxamed national cabdiraxmaan maanqaboojiye axmed abuuja nimco istarbella cumar jaaja cabdulaahi kalgacal cabdifitaax kalgacal maxamed milano labo xasan keynaan siciid kambala cabdirasaaq kambala cabdiweli fantastic xasan fantastic cabdulaahi soomaali cali soomaali cabdi soomaali maxamed soomaali kowsar soomaali abukar bolton maxamed socdaal cabdinaasir socdaal xasan socdaal cabdulaahi qoslaaye cabdicasiis qoslaaye cabdirasaaq qoslaaye cabdirashiid rashka oo saddex ah ibraahim sheekeeye cabdirasaaq sheekeeye axmed nagasti cabdirasaaq google siciid online cismaan online maxamed qaris katuur siciid isbiid cabdikariin sayruuq cabdiqaadir okey cabdiqaadir okey kale maxamed welcome axmed nuur caanogeel iyo axmed dabshide waa hagaag haddaba ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ama ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj xoghayahooda cabdirashiid deel ayaan wax ka weydiiyey sharciyan diiniyan iyo weliba dhegaystayaasha sida ay saamayn ugu yeelan karto magacyada la koobiyeeyey iyo naynaasaha la yaabka leh ee beryahan dambe saxafiyiintu ay la baxayeen waxaa moodaa arrimo masiibo ah oo maaragtay in bahda saxaafadana ay tahay dadkii lagu daysan lahaa ee mujtamaca u horseedi lahaa jid habboon oo qurxoon iyo dhabbo wanaagsan oo nabadda iyo maaragtay dhaqanka suuban ee soomaalida ay lahayd lagu adkaynayo in noqdaan kuwii u horseedi lahaa mujtamaca waxaa moodaa in dadka soom- mi- dadka soomaaliyeed ay ku jahwareersan yihiin weliyayaal isku magaca isku naynaas ah isla markaasna idaacado kala duwan ka kala hadlaya kan markaa ay dhegaysanayaan midka uu yahay iyo idaacadda ay dhegaysanayaan markaa uu markaa ku jiro aad bay ugu weeraaraan dad badan baa i weydiiya een, su-aalo badan baa ka yimid markaa filis dhinaca amniga waxaa moodaa laftirkooda inay khatar isgelinayaan oo dhinaca amniga haddii mid ha- nin care u qabay ama qof uu maaragtay colaa wax u qabay aad moodi kii kale haddii loo sheego haddus wejigiisa oqoonin inuu asiga kula dhacay ay khatar tahay waxaa moodaa in dadka soomaaliyeed diin ahaan markaa fiirsa xataa diinta islaamku waxay qabtaa in qofna uusan la bixin magac xun aan lala bixin magacyo wan wanaagsan asmaa xusn in la baxo ayaa dadka muslimiinta la faray In sidoo kale diinta islaamku waxay qabtaa in qofna uusan sheeganin qof aan dhalin magaciisa In diin ahaan diin ahaan qofka ma sheegan karo magac uusan lahayn sababtoo ah magacii aabbihi hadduu ka tago wuxuu dhuminayaa wixii xuquuqaadka waalidkiisa uu ku lahaa sidaas darteed marka waxaan ku tilmaami karnaa arrin diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo maaragtay sharci ahaan kas- ka hor imaanaysa wax ka walba oo wanaaga ka hor imaanaysa marka miidiyaha saxafiyiinta horta waxaan ku baaqayaa inay arrintaas ka waantoobaan sababtii magacyo badan oo aniga aan aad ula yaabay oo runtii aan aan kahasaday markii maqalkooda aniga laftirkayga aan kahasaday yaan dareemaya idaacadaha ka maqlaa runtiina in maanta fursada ii tahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto idaacadda kulmiye ay siisay saxafiyiintu waxaan ku baaqayaa inay magacyadaas ka waantoobaan magacyadooda rasmigaa sheegtaan isla markaasna magacyo wanaagsan oo naynaasa ay la baxaan naynaas waxay ku imaan kartaa qofka dadka mujtamaca u bixiya laakiin qofku inuu naynaas qof kale leeyahay maanta waxaan hadda ka cabsi qabaaba in aan la arko nin la yidhahdo cabdisha cabdullahi abikirday la yidhaahdo welwelkaas hadda qabaa magacyada noocaas oo badan aan arkaa marka waxaa moodaa in aan loo baahnayn in qofku uu ka tago magaciisi wayahay del waxaa kaloo jira naynaaso aada moodo inay baryahan soo badanayeen oo sida hebel nagasti oo kale hebel google oo kale hebel debel kilig oo kale ayaa maqlaysa qariskatuur nin la yidhahdo kale oo laleeyahay hebel hebel qariskatuur ayaa warkan inoo haya laleeyahay naynaasaha noocaasa maxay keeni karaan ayaa isleda horta naynaashaha noocaas nadaamiyan iyo qaanuuniyan iyo iyo iyo in miidiyaha lala yimaado horta waa mamnuuc in sababto ah waxa laga hadlaya internet maaha combyuter maaha waa waxa laga hadlaya baraarujin mujtamac soomaaliyeed oo u baahan in dhaqankoodii la toosiyo laakiin ninka marka uu sheegto magac automatically dhaqan ahaan qaldan markuu qaato qofka wax u sheegayo ma ku qanci karo qof isagu qaldan inuu wax u sheegay isaga wax uu ku qanci karo maaha miidiyahana waxaan uga digayaa oo aan ugu loo gudbiyo oo nayaansaha ah dadka wata in idaacadahooda ay ka shaqeeyaan in ay ka waantoobaan isla markaasna ay go-aan ku qaataan in ay joojiyaan dadka magacyadaas leh ay ku qasbaan inay qaataan magacyo wanaagsan haddii kale uu shaqada uu ka tago wayahayaal hadda saxafiyiintu dalka waa ay ku soo bateen midihii ayaa batay saxafiyiintiina waa ay bateen inkastoo ay dhalinyaro yaryar ubaahanay u badan yihiin oo dib saxaafadda hadda ka bilaabay maxaad ugu baaqi lahayd marka saxafiyiinta laftooda haddii aad madaxda miidiyaha ugu baaqday inay joojiyaan magacyada noocaasa saxafiyiinta laftooda soo uma baahna in laga wacyigeliyo naynaastuse siday ku imaan kartaa ma in adiga lagu bixiyaa mise waa inaad adigu tidhaahdo hebelow naynaastaas iigu yeer si idaacadda uga sheeg si ay iigu hirgasho
waxaa moodaa markaad fiiriso laga soo bilaabo laba kun iyo wixii ka horreeyey in saxafiyiintii ka shaqayn jirta xilligaasi ay lahaayeen magacyo wan wanaagsan la kala yaqiinay kala saarnaayeen laakiin wixii ka bilowda laba kun iyo toddoba wixii ka dambeeyey waxaan arkayay dad badan laba sheekayaan arkayay laba dulyaraan arkayaa laba taxtaan arkayaa laba saxaafaan arkayaa waxyaabahaas oo dhan waxaad moodaa inay tihiin arrimo jahawareer keenaya naynaastuna waa mid dadku ay kuu bixiyaan laakiin ma ah mid aad la baxdo ama dad adigu samaysato waxaana habboon in lagu qadariyo waxaa ku habboon in adigu isqadarisid koow ad inaad isqadarisid la baxdo wax wanaagsan dhigaha shacabka ku qanci karaan qofka soomaaliga ama islaamka ama waxaa marbixin gaarsiinaysaa dad aqoon leh dad dhaqankii ku adag dad fanka yaqaana dad maaragtay diintii yaqaana dad maaragtay dhan walba ayaad waxaa rabtaa inaad message gaarsiisid marka aad la hor tagto magacaan u qalmin in media lala soo istaago suurtagal ma noqonaya inuu qofkaas ku dhegeysto automatically idaacaddaas waa la diminaya marka mediana waxaan ugu baaqayaa in idaacaddooda la dimiyo marka magacyada noocaas qoraa soo galaan inays inay ka door bidaan in magacyadaas la joojiyo saxafiyiintana waxaan ugu baaqayaa inay magacyo wanaagsan oo dadku ay ku qanci karaan la baxaan oo wanaagsan oo dhaqanka soomaalida ama diinta ama anshaxa wanaagsan ka taxluqa
kaasi waxau ahaa xogayaha maalida maaliyadda ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nuusoosh cabdirashiid deel oo barnaamijka igala qayb qaadanayey waxaa jira intii ay barnaamijka aynu ku guda jirnay naynaaso iyo magacyo laysla wadaago oo inagu soo kordhay waxaana ka mid ah laba xasan laki aways ar salaad ar cabdiraxmaan koronto cabdicasiis koronto cabdinaasir faransa iyo ibraahim faransa waayahay barnaamijkii kulanka weriyaha ayaan jeclahay galabta dhegaystayaal inaan intaa ku soo gebagabeeyo waxauna ku saabsanaa magacyada lala baxay ee sidooda loo qaatay macalinaynaasta magacii oo saddexan iyo naynaasaha layaab kale ee saxafiyiinta muqdisho baryahan dambe ay la baxayeen barnaamijka waxaa igala qayb qaatay cabduqaadir dulyar cabdicasiis afrika cabdulaahi kalgacal iyo sidoo kale weriyaha cabdulaahi maxamed cali suldaan iyo cabdirashiid deel anigoo caydiid cabdiraxmaan ayaa barnaamijka idiin soo saara lana socodsiinayey waxaana farsamaynayey cabdifataax axmed nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo